halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulanti wacanna dhegaystayaal maantoo jimco ah waa afar iyo labaatanka bisha meeyi sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin boqolyalo dhallinyaro soomaalida qaxootiga ku ah xerada alkharas ee waddanka yeman oo u xoogsi tegay magaalada cadan ganacsiyana ka samaystay qoysas barakacayaala oo kasoo jeeda gobolada koonfureed ee soomaaliya kuna sugan laba xero oo ku yaala magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa codsanaya in dib loogu celiyo deegaanadoodii waxaan idiin haynaa oo kale waraysi ku saabsan xarunta lagu daaweeyo dadka cudurka qaaxada daawadiisa u adkaysta ee ku taalla cisbitaalka martiini ee magaalada muqdisho barnaamijkeennii dalandool ee halisaha tahriibka ayaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan bal waxyaabaha ugu badan ee dhegaystayaashu ay kaga hadlayeen fariimahooda toddobaadkan wararkii qiimaha xoolaha iyo sheekadeenii taxanaha ahayd ee amal ayaad sidoo kale maqli doontaan anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horrayna warkeennii oo ay maanta inoo akhrido leyla cabdi maxamed
waxaa maanta magaalada oslo ee dalka norway ka furmay shir caalami ah oo looga hadlayo xadgudubyada loo geysto haweenka shirkan oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah ayaa waxaa si wadajir ah usoo wada qabanqaabiyey wadamada norway ciraaq soomaaliya iyo imaaraadka carabta iyada oo ay taageereyso qaramada midoobay xadgudubyada haweenka loo geysto ayaa ka dhaca qaarad kasta oo dunida ah iyada oo ay ugu sii daran yihiin wadamada dagaaladu ay la degeen wuxuu shirkan wakhtigan muhiim u yahay waddanka soomaaliya oo dhowaan golihiisa wasiiradu ay meel mariyeen sharciga ka hortagga xadgudubyada warbixinno shirka lagu soo bandhigay ayaa lagu sheegay in saddexdii haween ahba ay mid ka mid ahi la kulanto xadgudub inta ay nooshahay xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa golaha ammaanka u sheegay in wadamada dunida ay xil dheeraada iska saaraan sidii loo ilaalin lahaa dadka shacabka ah ee ku nool goobaha dagaaladu ay ka jiraan iyada oo labaatan sano laga joogo markii qaraarka ilaalinta shacabka dagaalada la meelmariyey ayaa haddana weli waxaa waxyeelo loo geystaa dadka shacabka ah iyadoo arrintaasna ay sii kordhayso antonio guteres ayaa sheegay in loo baahan yahay xoojinta sharcigan si loo helo hanaan lagula xisaabtamo kuwa mas-uulka ka ah in dadka shacabka ah ay ku dhibaateeyaan meelaha dagaaladu ay ka socdaan qaramada midoobe ayaa sheegtay in wakhtigan ay labaatan kun oo qof oo shacab ah ay ku sugan yihiin goobaha dagaaladu ay ka socdaan ayna u baahan yihiin badbaadin warkii oo dhageystayaal aad kala socoteen raadiyaha ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegtaana ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g
aad ayay u mahadsan tahay leylo oo inala socodsiinaysay warkeennii halkaad ka dhegaysanayseena waa raadiyaha ergo haddaan gudagallo qaybihii kale ee barnaamijkeennana qoysas ka soo barakacay gobollada koonfureed ee soomaaliya oo saddex iyo toban sannadood ee ugu dambeeyey ku noolaa laba xero oo lagu barakacay oo ku yaala bariga magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa maamulka somalilan ka codsaday in dib loogu celiyo deegaanadoodii warbixinta arrintan ku saabsan haddaba waxaa magaalada burco inooga soo diray waryaheenna sidiiq yuusuf khalaf gudoomiyaha dadka barakacayaasha cabdulaahi abukor ayaa sheegay in ilaa dhowr goor ay u tageen maamulka degmada iyo kan gobolka togdheer waxaan doonaynaa in halkaana laga raro waxaan ku codsanaynaa in la raro halkan waxbana loo qaban wey ayaa doonaynaa sababahay u codsanayaan in guuritaankooda waxaa ugu weyn iyada oo dadkii dhulka lahaa ay ku amreen inay uga baxaan in badan baa deganahay meel weliba haddaan degno waana laga rarayaa cid wax noo qabato somalilan gudaheed waan ku wayn waxaa ka mid ah horta waxbarasho kama haysano hooyina kama haysano haddii roob da'o mar weliba waan ka saganaa dhib xoog leh baan aan ku qabnaa meeshan intaasoo sanana waan deganayn in yar meel masbaloor cidna siisana waan weyni wuxuu sheegay in dadka xeryaha ku jira ay maalintii raggu u shaqo tagaan muruqmaal oo uu ka mid yahay dhismaha guryaha si ay ugu helaan wax ay qoysaskoodu cunaan halka qaar kalena iibiyaan badeecadaha yaryar ee bagaashka
maamulka degmada wax iidan siinaba ma hayno ayaan ileeyihin maamulka degmada burco ayaa sheegay ay hadda kala shaqaynayaan arrintan dib u celinta dadkan guddiga barakacyaasha somalilan iyo dowladda dhexe in hawshooda la galo xildhibaan axmed maxamed cali oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee burco ayaa ka warramaya qorshaha dadkan waxaana uu tilmaamay in la celiyana waa muhiim ninkii gurigiisa cidna uma dhaanto markaa in layska kaashado waa muhiim oo dadkaas sidii loo celin lahaa oo dhulkoodii loo geyn lahaa kana qolays bay kala tegayaan iyana dee antifaaci bay helayaan oo dhulkoodii iyo beerahoodii bay tegayaan marka labadayda waa noo fudud celintu waa noo fudud lakin in layska dowlad hoose ahaanba dee wixii aanu dhaqaalaha ku wadnay adhigaaso adhigana istaagay dadku dad yar maaha tala qaran in lagu guro celiyaaba la doonaya barnaamij dhan oo qaxootiya ku meel degaan oo ku safraan oo ku degaan oo hantiyabay dee doonayaan waxaa kaloo uu sheegay in saddex goor ay u yimaadeen dadka guddiyada u ah dadkan barakacayaasha ah ayse dhaqaalo xumo jirto darteed aanay waxba u qaban karin aanay awoodin inay afar boqol oo qoys inay nooli siiyaan somalilan uma aqoonsanaa dadka gobollada koonfurta soomaaliya kasoo barakacay inay yihiin dad gudaha ku barakacay taas oo keentay inaanay helin dadkani xuquuq ay ka mid yihiin dhul ay degaan marka ay la kulmaan cadaadiska uga imanaya dadka dhulka ay degan yihiin iska leh xeryahan oo ku kala yaalla xaafadaha hodan ee burco oo laba boqol iyo konton qoys degan yihiin iyo xaafadda aktoobar oo ay degan yihiin boqol iyo konton qoys waxayna ku yaalaan bariga magaalada bile cabdi xasan waa siddeetan jir labadii kun iyo lixdii ayuu ka soo barakacay deegaanka waajid ee gobolka bakool wiil uu dhalay ayaa agab yaryar oo tusbaxyo iyo cadarro ay masaariif aan badnayn ka helaan ku wareejiya waddooyinka burco togdheer intaasu sanaan joogay saddex iyo toban sano dalkeenni hooyo inaynu nagu celiyaa rabnaa maalin walba guryaha guryaha waxa weeye wax alla waxa guryahan ku seexanno ma leh dowladda somalilan waxaan ka cabsanaynaa iyo in wax noola qabto dhulkeenna nala geeyo annagu nalaga qaado meesha ku shaqaysta fuundinimada uu marna helo marna waayo inkasta oo uu hadda yahay oday weyn haddana wuu sii wataa shaqadiisa oo marka uu shaqeeyo ay ka soo gasho konton shilin oo shilinka somalilan oo u dhigantaa lix dollar xilligii uu imanayay burco waxaa uga soo horreeyey qayb ka mid a qoyskiisa oo dib ugu noqday degaankoodii saddex sano ka hor isaguse aanu haysan wax dhaqaale ah oo uu isaga bixiyo gaadiidka geyni lahaa bay oo uu horay uga soo barakacay halka uu joogana u jirta masaafo dhan kun kilomitir magaalada burco helitaanka dhulku waa qaali sida uu sheegay cabdilaahi cumar oo ah nin ka shaqaysta arrimaha kala iibsiga dhulka walaalo dhulka haddaan kaaga warramo dhulkan barakacyaashu ay degan yihiin sidaynu ka wada warhayno waxaa marka hore dhulka lahaa barakacyaashu ay degan yihiin dad shacaba barakacyaashu kuwii koonfur ka yimi iyo kuwii dhulkeena kasoo barakacay ee abaartii dhibato soo barakacay labaduba waxay deganaayeen dhul ay leeyihiin dad shacaba dowladduna dhul may siinin magaalada burcaana sidaynu ka warhayno way fidaysaa hadda aad iyo aad bay ufidaysaa afarta koornba way fidaysaa markaa dhulkii la siiyey ay deganaayeen sida kumeelgaasida kumeelgaadhkaa ay u deganaayeen waxaa gaadhay magaaladii baa gaadhay markaa nin kasta oo dhul ku lahaa wuxuu u baahday inuu dhisto meeshiisii cid kasta oo deganayd oo barakacayaalahaydna wuxuu yidhi iga guura dhulkayga anugu waa dhisanayaa waxaana bishii maaras ee lasoo dhaafay saddex boqol iyo konton qoys oo ka mid ah dadka soo cayroobay abaarihii gobolka togdheer ka dhacay laga raray dhulkii ay deganaayeen dadkan oo qaarna ku noqdeen miyigii kuwo kalena ay la degeen dad ay qaraabo yihiin oo magaalada degan dadkanse kasoo barakacay koonfurta soomaaliya labadaas midna ma noqon karaan markaa dhulkii barakacyaasha ahay berigii hore aadka u fogaan jiray ama lacagta yar lagu baayici jiray waxa hadda lagu baayacaa lacag aan tii hore la mid ahayn oo magaalada dhexdeeda lacagtii laysan jiray baa iyo halkii barakacayaashu ah sixirkeeda uu marayaa maanta oo aad bay u kacdo dhulkii degan baa lagu kala iibsadaa ninkii lacag haysta oo ku dhistaana wuu dhistaa siday gu- guryo weyn bay ka dhisteen rag badan oo ay dee lacag haysta raggii aan lacagta lacagta haysanin rag lacag haysta ka iibiyeen si ay u dhistaan marka kolley mushkiladaas ayaa haysataa dadkii barakacayaasha ahaa ilaa lix kun ilaa toddoba kun inta udhexaysa ayaa la kala siistaa oo dollar ayaa la kala siistaa hadda qiimaha koreeya ee dhulku hadda marayo ayaa ah sababaha dadka iska leh ay uga rarayaan dadkan barakacayaasha ah mana jirto meel kale oo ay degi karaan iyada oo digniinta ugu dambaysa ay kaga baxayaan dhulkan loo qabtay dhammaadka bisha mey sidiiq yuusuf khalab raadiyo ergo magaalada burco
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo imkan haddaan adna dhinacaas iyo magaalada muqdisho waxaa cisbitaalka martiini ka furan xarun lagu daaweeyo dadka qaba cudurka qaaxada ee iyagu u adkaysta daaweyntiisa xaruntan oo hadda furayd saddexdii sano ee lasoo dhaafay ayaa wakhtigan dad ka badan saddex boqol oo qof oo ka kala yimid qaybaha waddanka ay daawo ka qaataan haddaba doctor cabdiqani axmed maxamed waa dhakhtarka ka howlgala xaruntaas ee daaweeya dadkan u adkaystay daawada khadka telefoonka ayuuna iigu waramay
xaruntan daawada tiibida adkeysiga u yeelatay xilligii dowladda kadib burburka kadib waxaa la aasaasay labada kun iyo saddex iyo tobanka ee dib loo furay waa garta
dib u furidda kadib waxa waaye bukaanadii wacyigelin iyo arrimo dheer kadib insha allah bukaano fiican aan helnay aan daawooyinkii loo bilaabay hadda tirada daawada ka qaata xaruntan ama cisbitaalkan waa imisa qof xilligan waxaan gacanta ku haynaa waa saddex boqol iyo sideed iyo toban qofood oo dhammaantood ah dadka daawada u adkaystay si fiican dhammaantooda dadka daawada u adkaystay oo t v-da aan ka daaweyna hadda deertaan boqol iyo sideed iyo toban qofood waaye in qofku uu cudurkan daawada u adkaysto maxaa sababa asbaabaha sababa cudurkan daawada inuu adkeysi u yeesho bukaanka waxaa waaye asbaabo badan laakiin waxyaabaha ugu kamansan ayaa waxaa ah qofka t v-da markii laga helaa ama t v in laga daaweeyo la bilaabo in si saxan loo daaweyn waayo oo t v daawada laga khaldo qofka markuu t v-da lixda bilood ay ku dhacdo oo lug- laga daaweynayo wuxuu u baahan yahay si saxan in loogu warhaayo oo qof ku taageero daawada la helo qof dhakhtar oo ku takhasusay arrimahan t v-ga ka warhaayo la helo haddii uu waayo waxaa laga yaabaa in qof daawada si qaldan uu qaato bakteriyadan ay waqti adkeysi u yeelato waxaa kaloo soo labeeyo in- in qofkan bakteriyada adkeysi u yeelata daawada ayaa waxaa ka mid ah daawada dhacday qofka in lagu daaweeyo ama qofka daawo farmasi uu kasoo iibsaday oo t v-da ah inuu si khaldan ugu qaato maalmahan dambe aad waxaa ugu badan wadankii in oo daawooyinka t v-da ay meel kasta yaalaan qof kasta uu iska iibsado dadka qaarkood ay aaminsan yihiin in lagu cayilo ay qaataan kadibna ay adkeysi u yeeshaan dadka een, xaan- ee, u adkaystay xa- een, daawada ama la qabsaday ee cudurka qaba miyay ka duwan yihiin daawooyintoodu sida t b-da kale loo daaweeyo daawooyinkooda aad ay ugu duwan yihiin t b-da kale waxaa loo daaweeyaa muddo lix bilood ah ayaa loo daaweeyaa oo laba weji ay kala maraan laakiin tan iyada in laba weji ay kala leedahay muddo waxaan daaweynaa hadeertaan anaga labaatan bilood ah wejiga koowaad waxaan ku daaweynaa cirbado iyo kaniiniyaal caadi aan siinaa wejiga koowaad markuu dhamaysto qofka sideed bilood ayaa waxaan u bilaabnaa sanadkii kale laba laba iyo toban bilood kaniiniyaal keliya facebooka saasuu ku dhamaystaa qofka kadib waxaan u sameynaa baaritaano kaljaro iyo baaritaano dhiiga guud si ugu- si aan ugu hubino caafimaadkiisa inuusan yahay sidaas ayaan ku ogaanaa inuu qofkan ka daawoobay adkey xanuunka adkeysiga u yeeshay t b ma jirtaa intii hadda ay xaruntani furayd dad rasmiya oo si rasmiya uga bogsooday xanuunkan oo oo intaad baadheen aada xaqiijiseen inay ka bogsadeen la qabsigii si fiican si fiican way jiraan bukaano badan oo noo bogsaday alxamdulilah oo si si guul ah ku dhamaystay daawooyinkooda baaritaano fiican oo ilaa dibadda aan ugu dirnay aan u sameynay oo baaritaanadooda wada negative noo noqday baaritaanada u sameynana waa baaritaano culture loo sameeyo camalkooda kadibna lagu ogaado inay inay ka baaba'day t v-dan qofkan caaduuftiisa tiradu tiradu hadeertaan laba boqol iyo labaatan laba boqol iyo labaatan bukaanadan saddex boqol iyo sideed iyo tobanka imisaa haweena bukaanada saddex boqol saddex boqol iyo sideed sideed tobanka ah waxaa habeen ah boqol iyo boqol iyo sideetan qofoola habeenka ah marka maxaa sababay inay haweenku noqdaan kuwa ugu badan ee hadda aad ka daaweynaysaan adkaysiga cudurka haddee aan cadeen ama cilmi baaris cad la haya ma jirto laakiin waxaa jiro waxyaabo loo badiyo adkaysi u yeeshaan habeenka dhanka iyo cuduro cudurka t v-da waxaa la dhahaa inta badan habeenka waa habeenka soomaaliyeed waa habeen xishood badan ah xanuunka kharsada muddo dheer kharsada ama dadka qaar waxay ku tuhmaan dawada t v-da oo farmasiga laga helo dumarka inay isku cayiliyaan inay jeclaystaan waa garta marka sidaas sidaasaa loo badinayaa in ay ku badisay xanuunka adkaysiga u yeeshay t v-da marka dadkani xageebay kay kala yimaadeen ma muqdisho ay ka yimaadeen mise qaybaha kale ee waddanka way ka yimaadeen
muqdisho niwa- nawaaxigeeda iyo qeybaha kale waddanka way ka imaadeen maadaama aysan ku oolin waddanka guud ahaan xarumo badan oo noocan ah xamara la iskugu imaadaa marka inta badan marka waddanka xarumo noocaasa intee xarumood baa ku taal hadda inta aan ogsoonahay waxaa waxaa ku taalo masiga gaalkacyahan iyo hargeysa iyo muqdisho saddexdaas xarun aa hadeertaan aan ogaal u hayaa warka marka doctor waxaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka gobollada ka yimaada maxaad u samaysaan oo adeegyo ah oo ka dheeraada daaweynta
sidaa la socotid gobollada dadka ka imaado waxay inta badan imaadaan iyagoo xanuunkii aad ugu soo adkaystay oo xaalad aad adag ku jira facilities badan waa loo sameeyaa sida in jiif la siiyo in la siiyo cunno oo ku habboon markaas nafaqadooda sidaa daraaddeed markii uu muddo qof meesha uu jiifo ahelkiisa iyo kharaabuu ladsadaayo markaas sidii uu kula jooga ahelkiisa iyo kharaabadiisa laakiin muddada ugu horeyso annaga ayaa saboort gareeno aan siino kaalmo oo dhanka jiifka iyo cunnadaba hadda marka imise qof oo bukaan ah idiin jiifa cisbitaalka hadeertaan sideed bukaan ayaa noo jiifa oo aan siinaa daawadooda cunadooda iyo jiifkoodaba waa gartay idinka cisbitaalka yaa idinka caawiya daawada
cisbitaalka waxaa naga caawiya daawada hay-adda w h o wasaaradda caafimaadka iyo muslim aid iyo world vision adeegyadan idinku aada bixisaan iyo daaweyntu ma wax lacagaad ka qaadaan
maya wax lacag ma ka qaadno qofka baaritaanada aan u sameeno ilaa iyo jiifkiisa ilaa cunadiisa wax baari wax lacag lagama qaado wax kasta waa u firi kaasi wuxuu ahaa doctor cabdiqani axmed maxamed oo ah dhakhtarka ka howlgala xarunta cisbitaalka martini ee lagu daaweeyo dadka qaba cudurka qaaxada ee iyagu u adkaysta daaweyntiisa halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo waxaa inoo soo socotaa warbixin ku saabsan dhallinyaro qaxootiga alkharas ku jirta oo ganacsiya ka samaystay magaalada cadan iminkase aan fiirinno wararkii qiimaha xoolaha oo aan maanta ku soo qaadanayno sayladda magaalada jigjiga waa kan wariyaheenna maxamed khaliif oo inooga soo warrama magaaladaas
dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii qiimaha xoolaha ee radio ergo waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed khaliif waxaanan hadda joogaa sayladda magaalada jigjiga
ani waxaa la yidhahdaa axmed ismaaciil maxmed qolada qaybta dilaalinta geelaanahay marka ugu horeysa haddaan ka bilowno geela inta ugu horeysa waa geelan iminkaynu hor taagan madaxiisu shan iyo soddon lix iyo soddon toddobiyo soddon intaba waa leeyahay ka labaad waa labaatan iyo shan ilaa labaatan meelahaas ka saddexaad waa shan iyo toban toban ka afraad waa ilaa sideed iyo wixii ka sii hooseeya
maxaa isbeddel ah oo ku yimid suuqa xoolaha ee magaalada wallaahi hadda waa adigu kolley rabadaan tahay ila tahay
hadda geelan la rarayo xaggee la geynaya xagguu u socdaa gelin la rarayo waxaa la geynayaa boorame qolo shariifaa iibsatay markaa gaadhigan ay ku qaadayaan boorama lagu qalayaa xaggaasaa loo qaadayaa hadda waad aragtaaba in la saarayo baabuurka marka hadda waxaa ii muuqataa tobaneeye neef oo la rarayo maalinkii intuu dhan yahay geela la raro geel lama raro boorame hadda ka hor waa loo lugeyn jiray oo waa la xaggaasaa loo qaadi jiray oo rag baa sii kaxan jiray raaciyaana laakiin tan raritaanku maanta unbay nagu cusub tahay oon aragnaa laakiin geela bixitaanka maalinkii dee geel badan baa ka baxa wax magaalada lagu qalo iyo wax dhaqmaad loo iibsadaiyo wax meelaha kale la geeyaba ma yara tiradiisu ilaa lixdameeyo kontomeeyo meelaha way ka baxaan maalinkiiba
marka xagguu inooga yimaadaa hadda magaalada geelu markuu imaanayo ma deegaanku ka imaadaa ma meelo kale inooga yimaadaa xaggee buu ka deegaankana wuu ka yimaadaa laakiin inta ugu badan wuxuu inaga yimaadaa xagga galbeedka ilaa dhagaxle qolloji baabuli inahaasuu aada uga yimaadaa ilaa fiiqba
guud ahaan maxaad ku qiimeyn lahayd maanta ganacsiga qaabka uu yahay iyo sida uu magaalada jigjiyaa geela maxaad ku qiimeyn lahayd geelu wallaahi waa iska noormaal waa iska dhexdhexaad wax koraana maaha hoosna maaha waa adigu mutawasad xaaladiisu marka anigu waxaan ku qiimeyn lahaa way iska fiican tahay
xaaladiisu waa okay okay baan ku fiican ku fiicnaan lahayd waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay haye adaa ha anigoo maxamed axmeda oo dilaalka adhiga ah heerka koowaad adhiga ugu ha heerka koowaad qiimaha ugu sarreeya adhiga hadday lax tahay iyo hadday orgac tahayba orgaca saddex kun iyo afar boqol laxdana laba kun iyo saddex boqol sabeenta kun iyo laba boqol orgaca yar toddoba boqol iyo konton orgaca weynna saddex kun iyo iyo saddex boqol
adhiga laga iibsado halkan ee siilada laga qaata xaggee baa la geeyaa xaggee buu tagaa xagguuse ka yimaadaa dhaqdhaqaaqa suuqa gaar ahaan adhigu sidee buu yahay aad buu fiican yahay adhiga dhaqdhaqaaqa suuqa waa laiskugu wada yimaadaa bayac mushtarka dhan kasta waa loo qaadaa kililkeenna dhexdeeda meel kasta waa looga qaadaa waana laga soo qaadaa waa la keenaa waana loo qaadaa
marka aynu adhiga ka tagno loda oo kale balyagu ka warran sidee bay u yimaadaan sidee bay u kala socdaan sidee bay aad bay u fiican tahay aad bay u kala socdaan xooluhu saca ugu hooseeya waxa weeye ilaa labiyo toban kun iyo ka ugu koreeyaana labaiyo toban kun iyo laba boqol wuu yahay aduu ilaa siddeed kun ama sagaal kun baa ugu hooseeya kuwa ugu sarreeyaa markaa maxay noqonayaan xagga loda oo kale
xagga ka ugu sarreeya ilaa labiyo toban kun dibida waaweyn oo kale maxay sayladeenna magaalada jigjiya ay ka marayaan kuwa maaragtay hilib kale ama yani nooca ugu sarreeya xagga dibidoo kale xagga dibidoo kale aad bay u fiican yihiin waa ilaa soddon weyihiin a dibiga ugu koreeya soddon iyo soddon saafiya wuu yahay ka ugu hooseeya ilaa labaatanka
marka iyagu noocaasay u kala iibsan yihiin oo saasaa loo
saasay u kala iibsan yihiin siiladda hadda aan joogno waxaa ugu badan adhigaan isdhihi karaa marka aan anigu qiimeyn ku sameeyey xaggey ka timaadaa lodu xaggey inooga timaadaa innaga ahaan magaalada ilaa fiiq ilaa baabil ilaa qolloji ilaa dhulkaa kore inooga timaado
marka xaggaasaa laga soo iibgeeya laga soo iibgeeya
okay waa tahay aad iyo aad baad umahadsantahay
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed khaliif oo wararkii qiimaha inala socodsiinayey lacagta qiimahaas xooluhu ay ahaayeenna waa lacagta birta etoobiya
waxaad moodaa dadka ay xoolo dhaqataduhu in ay u nool yihiin sidii awowyaasheenii hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba-aan ku haya khayraadkii iyo roobabkii uu ka jirin waayo dadkaasi waxa xooluhu mayna dhigan jirin caws bayna u dhigan jirin muxuu ahay abqada iyo muxuu ahayey midhaha kale iyo geedahaasaa loo jajabin jirin ayr bay aadi nolosha ugu filayd iyo wixii khayraadi wadanka yaalay ku filayn hadda waxay waa isbedeleen waxaa jira geed hadda dhibaato badan soomaalidu ku hayo garanwaaga la yidhaahdo oo ama caligaroob qolo tiraahdo oo geedkaa midho badan buu dhalaa midhihiisa cidima isticmaasho xoolaha intii calaalisaayey tarankeeduu kasii qaaday oo meelahaas meeshuu hadba maaragtay uu digada dhiga waa yuu ka soo baxayaa geedkii waddanka wuu sii qabsanayaa geedka laakiin dadkii waa shanaystay laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa haddii faa'iidadiisa ay isticmaalaan faa'iidada waxaa weye horta caleentiisa hadday qalasho xooluhu way cunaya waa la qallajin karaa midhaha soo baxaya dhaameelkaa iyo ka soo baxayana in la shiido neefku ma shiidi karo calooshiisa ma shiidi karo laakiin haddii loo shiido neefkanna uu cuno brotiin fara badan buu ka helayaa wuu ku
raadiyo ergo ka dhegayso mawjadda efmta ah ee idaacadda hiiraan weyn ee beledweyne iyo bulo berde maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo weli waxaan bartanka uga jiraa barnaamijkeennii iminkana bal aan fiirino falanqayn ku saabsan waxyaabaha ugu badan ee dhegaystayaasha rediyo ergo ay toddobaadkan kaga soo hadleen fariimahooda ay noo soo diraan cabdixamiid cabdicasiis ayaa ila fadhiya cabdicasiis bal marka hore nooga waran waxyaabaha ugu badan ee dadku ay ka hadlayeen toddobaadkan maxaa ka mid aha waad mahadsantaha maxamed weyne mahadsanyihin dhegeystayaashana soo waco fariimahooda kala duwan noogu reebo namarka gaaban beryahan dadka hadalhaynta ugu badan waxay ku saabsan tahay roobabkii meelaha kala duwan ka da-ay waxaa dhegeystayaal kala duwan noo sheegayaan in ay ka faa'iideysteen roobabkii oo guuga oo inkastoo ay soo daaheen meelo kala duwan ay kasoo daaheen waxay noo sheegayaan siyaabay u saameeyeen iyo noloshooda waxyaabay ka bedeleen marka waxaa jiro dhegeystayaal soo wacay oo noo sheegay sida ay u keedsanayaan biyaha iyo siyaabaha kala duwan ay uga faa'iideysanayaan si ay ugu meel maraan waqtiyada adag ee
marka dadka leh waa ka faa'iideysanay biyo sidee bay leeyihin waa uga faa'iideysan waxay noo sheegayaan in ay baco ay ku keediyaan roobabka xareedda ah biyaha xareedda ah marka siyaabahaas way jiraan iyo siyaabo kala duwan oo ay uga faa'iideystaan dhinaca kale hadaa u fiirisidna waxaa jira dad oo weli aan helin roobab fiican oo weli ka cabanaya biyo la-aan iyo roob yari waxaa ognahay saadaasha ugu dambeysay in ay meelaha meelo kamid ah mudug iyo qeybo kamid ah galguduud in ay roobabka ku yaraan doonaan beryaha haddar soo socdo ayna ku yaraayeen horena ugu yaraayeen marka way jirtaa meelo kala duwanna oo ayagana roobabka ay ku yaraayeen mudug iyo galgaduud maahana meelo kale oo aan roobsan dad ka soo hadlay ma jiraan waxaa jiray dhegeystayaal hore noogu soo wici jira togdheer laakiin beryahan way soo yaraadeen wax badan ma arkin dhegeystayaal naga soo wacay meelahaas laakiin inta badan waxay u badan yihiin gobolada dhexe waxay waxaad sheegtay inaad leeyihiin waxaan ka faa'iideysanay roobabka si ay uga faa'iideysteen ma sheegeen waxaa jiraan dhegeystayaal badan oon soo wacayo oo noo sheegaya in ay beerle yihiin ay bilaabeen tabcashadii beerihii qaar badan waxay noo sheegayan in dhulkii ay falayaan haddeer oo meelihii hore yani stejyadii hore ay ku jiraan beerashadii tabcashada beeraha way jiraan dadka sidaas siyaabahaas uga faa'iideystay kaasi wuxuu ahaa cabdixamiid cabdicasiis oo ila falanqaynayay dhegaystayaasha rediyo ergo fariimaha ay noo soo diraan waxyaabaha ugu badnaa toddobaadkan halkaad naga dhegaysanaysaan waa raadiyaha ergo iminkana haddaan aadno dhinacaas iyo waddanka yeman boqolaal dhalinyaro ah oo ka tirsan dadka soomaalida ee qaxootiga ah ee ku jira xerada al kharas ee waddanka yeman ayaa shaqo u doonta magaalada cadan oo dhinaca galbeed boqol iyo sagaashan iyo saddex kilomitir ka xigta dhalinyaradan ayaa hadda qaar ka midihii waxay samaysteen ganacsiyo ay iyagu leeyihiin waryaheenna maxamed koronto ayaa haddaba warbixintan inooga soo diray waddanka yeman cabdifataax ibraahim waa soddon jir leh afar carruur ah wuxuu haystaa dukaan lagu iibiyo alaabooyinka teleefoonada waxaa dul tuman dad badan oo macaamiil u ah waxuu u qabanayaa adeegyo kala duwan qaar baa ka gadaniyo teleefoonno qaar kalena kaararka teleefoonada lagu shubto ayuu ka iibinayaa wuxuu furtay dukaankan shan bilood ka hor iyadoo ay ugu baxday dhaqaalo dhan hal milyan oo riyaalka yemanta ah cabdifataax waxa uu kusoo noola xerada qaxootiga alkharas muddo labaatan sano ah waxa uu kasoo tagay xerada kadib markii ay nolosha ku adkaatay oo uu yaraaday raashinkii ay heli jireen dagaalada dalka ka dhacay oo adkaysay gaarsiinta saahida gargaarka oo aan si joogto ah loo geyin xerada iyo shaqo la-aan ka jirto xerada cabdifataax iyo qoyskiisa ayaa kasoo qaxay magaalada muqdisho sanadii kun iyo sagaal boqol lix iyo sagaashankii yahow xerasha xerada waxaan ka midhaan dhallinyarada ku jiray oo in muddo dhex fadhiyey oo mustaqbalkoodii hoos ugu dhacay oo arrimahoodii hoos ugu dhacay si aan xerada aan u sugaynay in mustaqbal aan ka helno oo tan ka fiican waxaan hadda noo suurta gashay inaan dib ugu soo baxan xeradii aan soo galno magaalada cadan taasoo aan ku raadinayno in mustaqbalkeen dib mar kale aan ugu abuurayno in muddo oo shan iyo toban sano ama labaatan sano aan xerada aan ku dhex jirnay aan ku caruur dhalnay hadda cabdifataax isagaa la soo baxa nolosha isagu iyo afartiisa carruurta ah wuxuu lacagta uu dukaanka ka furtay ka shaqeeyey dukaan harqaan ah uu ka taliyey muddo sanad iyo bar ah isagoona sheegay in bishii ay kasoo gasho lacag u dhikinta afar boqol oo dollar cabdifataax oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay laakiin xerada markii la joogniyahow waxa waaye khasaaro iyo dhib badan aan raashinka aan kugu filneen wixii raashinka aan ku karsanaysa aan heli karin ilmaha caanahoodii halis uu kaa galayo noloshaada xataa dayactirkaaga aan hataa shoobinkaaga aan heli karin markaa xerada aa ku sugan tahay laakiin markii magaalka aad soo geshid wax badan aa iskaa bedelaya noloshaada horay u soconaysaa marka aad iyo aadaan marka wax waaye aan ugu maarmaynaa xerada markii run ahaantii loo loo fiiriyo iyo arrin ahaan hadda markaan hadda magaal soo galay maxal yaraan sameeyey maxalka alxamdulilah waa ku noolahay caruurtuna waa ka quudiyaa alxamdulilah cabdifataax hadda qoyskiisa magaalada ayuu usoo rortay isagoo iska bixiya kirada guriga iyo nolosha kaleba waxa uu degan yahay guri saddex qol iyo joko ka kooban qiim ahaan bishii waxa uu kiro u dhiibaa konton dollar caruurtiisa waxay dhigtaan iskuul bilaash ah nolosha qoyska kirada iyo baaburaaca caruurtaba waxa uu ka bixiyaa waxa kasoo gala dukaanku uu haysto cabdulqaadir shaash waa guddoomiyaha xerada qaxootiga alqaras ee dalka yemen waxa uu raadiyo weergo u sheegay in dhallinyarada xeryaha ku nool ay fursado nololeed u raadsadaan cadan haddana ay inta ay ka warhayaan laba boqol dhallinyaro ka badan ay xoogsi iyo ganacsi kala duwan ku hayaan magaalada cadan
wallaahi manaha dhibaatooyin badan baa ku jirto dhibaatooyinkaas oo saameynayso in manaha noloshada xaggeeda xataa manaha ku adag tahay manaha maanta loo heli karin garaamahooda oo rabtooda manaha xaasanin iyo waalidiintii oo ku xiriiro maanta manaha ilmihii ku tacbeen oo ilaa waxbarasha heerkaas ay gaarsiiyeen ee maantana ilmihii waxbarashadii ay aqoo aqoon ku yeesheen ay ku shaqawaayeen iyo in manaha waalidiintii kusoo dhibaatoodeen xeerada ku baaba'een qaarkooda manaha cudurro badan manaha kaaga dhaceen dadkaqad ku dhacay dad waayeelo ku noqdeen oo mustaqbal xerada ay kusugaan mustaqbalkiina maanta way kulaadsiyiin oo soddon waxay joogaan soddon sano ay joogaan qaxootiga
axmed jaamac waa lix iyo labaatan sano jir haysto saddex caruur ah isaga iyo qoyskiisa waxay dhowr iyo labaatan sano ka hor kasoo qaxeen magaalada baydhabo ee dalka soomaaliya waxa uu hadda ku sugan yahay dukaan telefoonada lagu dirsado oo shaqaale uu ka yahay saddex bil ka hor ayuu kasoo tagay xerada qaxootiga oo uu sanado badan kusoo qaatay noloshiisa waxa uu ergo ugu warramay waxa uu hadda ka helo nolol ahaan magaalada cadan farq weyn ayaa u dhexeeya yani nolosha qaxootiga kharas iyo nolosha oo magaalada cadan raashinkii dadka lasii jiray ku filin lahaa haddana ay ku filinayeen wixii horay lasii jiray garaamadii in lasii naaqusiyey gaas ayaa dadka lasii jiray gaaskii in la jaray oo la joojiyey raashinkiina oo haddana garaamkooda uu yaryahay wallahi meesha nolosheeda waa halis yani nolol yani oo loo la taxamuli karna ma ahan marka sidaas ayaan iskaga soo wareegsaday axmed waxa uu waxbarashada ka gaaray heerka dugsiga sare fursaddan umuusan helin inuu dhigto jaamacad duruufaha adag ee noloshiisa ku xeeran darteed qoyska axmed xaaskiisa caruurtiisa iyo waalidkiiba weli waxay ku nool yihiin xerada weli waxaan rajey jiray in waxbarashadii jaamacad aan dhamaystirto bes duruuf darteed ayaan u dhamaystira waayey sidaad magaalada asagay magaalada cadan aan ku noolahay barajiga waxbarajiga iga soo galo walla alxamdulilah horta yani markaan qoftigan aan joogay xerada qaras aan joogay iyo hadda isbedel weyn isbedel weyn ayaa noloshayda aan dareemay maasha allah waxay meeshas aan ka helna bada way dhantaa alxamdulilah gudoomiyaha xerada qaxootiga alkharas cabduqaadir shaash ayaa sheegay in inta badan dhallinyarada ku nool xerada qaxootiga oo aan iyagu helin fursado wanaagsan oo shaqo inay u tahriibaan sacuudiga iyo yurub iyagoo qaarkood sii mara waddo dheer oo ay ku gaaraan liibiya iyo sacuudiga iyadoo afartan qoys oo xerada ku nool caruurtooda ay ku dhinteen badda mediterraneanka saddexdii sano ee lasoo dhaafay dhallinyaradan ayaa ka xogsanaya magaalada cadan iyadoo waddanku ay dagaalo ka socdaan ayna adag tahay fursadaha shaqo ee laga heli karo wakhtigan waddanka yemen maxamed koronto raadiyaha arrimaha bani aadamnimada ergo yemen aad ayuu u mahadsan yahay maxamed koronto oo warbixintaas inala socodsiinayey waxaa inoo soo socdaa barnaamijkeenii dalandool ee haysaha tahriibka iminka si aan ku nasanno qhasiidadan hoyga aakhiro
isha wararka arrimaha bini'aadanimada
iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii dalandool ee halisaha tahriibka waxaanan maanta ku eegaynaa dood ku saabsan sida loo joojin karo tahriibka waa kan cabdi fataax maxamed mukhtaar oo inala socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dalandool oo idinla socodsiinayo anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara barnaamijka dalandool maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa dood ku saabsan sida tahriibka loo joojin karo waryaheenna magaalada burco sadiiq yuusuf qalaf ayaa inoo soo jeedinaya doodaas waxaa doodan igala qayb qaadanaya abdifataax bashiir oo cilmiga xisaabaadka ka dhiga ee jaamacadda golis iyo maxamed maxamuud oo arday ka ah jaamacadda abaarso iyo canab carab oo ah hooyo ay ka tahriibtay laba hablood oo mid ka mid a hadda ay ku xaniban tahay libiya dhibaato badan iyo kharash badan oo ka galay sida ii sheegtay laba iyo dhowr iyo toban kun oo dollar hadda ay ku marayso welina ay hadda joogto libiya doodan ayaynu ku soo qaadanaynaa sideebaa tahriibta loo joojin karaa marka hore dhammaantiin kusoo dhowaada idaacadda raadiyo ergo aan ku bilaabo cabdifataax bashiir oo ah aqoon-yahan sidee baad u malaynaysaa in tahriibta loo joojin karo ama loo hakin karo waxaynu ognahay gobolka kontogdheer inuu ka mid yahay ama magaaladan burco ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay dhallinyaradu ka tahriibto sideebaad is leedahay waa loo joojin karaa cabdifataaxow ee tahriib qaabka joojinta ama sidee loo joojin karaa tahriibtaa faraha badan horta waa in dhowr meelood laga eega arrinta mar waa in laga eegaa xaggii waalidka iyo caruurta barbaarintoodii mar waa in laga eego qofkii tahriibaya laftigiisa ee dhalinyarada ahaa oo inta badan boqolkiiba sagaashan cidda tahriibaysa waa dhalinyaro tobanka kalena waa dad waaweyn marna waa in laga eego dhinacii dowladda iyo maamulkii jiray markaa haddii saddexdaasi ay isla fahamsan yihiin dhibaatada dhaqaale iyo dhibaatada nafeed ee ay keenayso inuu qofku intuu wadankiisii ka cariro wadan kala gaadho waa qodob aan u malaynayo in ay suuragal tahay in inna lagu yareeyo dadkan tahriibaya haddii aan ka eego tusaale ahaan oo kale dhanka waalidka waalidku waxaa laga rabaa inuu ilmihiisa yar si wanaagsan u barbaariyo oo dhaqankii iyo diintii iyo somalilan darnimadii iyo wixiiba iyo wadaniyadii ku barbaariyo jeclaysiiyo wadankiisi iyo meel kaleo aan alkan ahayn inaanay jirin qodobka u dambeeya oo ah xagga xukuumaddu waxay ahayd in system adag oo xagga diiwaangelinta muwaadinka ah loo dhigo oo ay dowladdu ogaato maxaa maanta muwaadiniin idinka baxday maxaa maanta muwaadiniin idin jooga way waan gartay aad baad mahadsan tahay cabdifataax maxamed horta marka hore dee waa inay jirtaa boolosi ama siyaasad dowladda uga degsan oo ay leedahay oo lagu xakameeya waa in loo sameeya marka hore waxyaalaha kale aan isleeyahay waa lagu xakameyn karaa ama waa lagu joojin karaa waxbarashada oo la tayeeyo oo qofka la baro iskiilisii xirfado in la baro inuu shaqaysto haddii uu shaqaystana inuu tahriibo waxba ugama baha waay cabditax waxaa tahay ku soo noqda adiga waxaa tahay aqoon-yahan ma dhinaca dawlad ama maamulkaa laga doonaya inay tahriibta iyagu hakiyaan se bulshada ayaa hakin kara tahriibka oo dhallinyaradii u samayn karaa sida saaxiibkii maxamed sheegayo shaqa abuur in xeer iyo boolasi laga keeno socodkan ay dadku samaynayo tahriibtan iminka tusaale ahaan oo kale kulankii ugu dambeeyay aan kaga qayb galo arrin lagaga hadlayo tahriibka waxaan qabaa inaanay xeerar adag weli somalilan ka lahayn tahriibka iyo qofka wax tahriibinaya taasina waa waa qayb ka mida bulshadu inay qayb ka tahay tahriibka socda aad baad mahadsan tahay cabdifataax aanu imaado hooye canab carab waxaa kaa tahriibay sida aan warka ku hayo laba hablood mid ka mid a hadda yurub bay joogtaa tii kale magafa ku haysta meesha layihahdo libiya lacag badan oo dhowr iyo toban kun oo dollara aya afar iyo toban kun oo dollar bay kugu maraysaa ha waxaad ii sheegtay inaad usbuucan aad boqol iyo konton dollar aad u dirtay oo maryo ah oo masaarifta halkan aad uga dirto dhibaato badan baa kaa soo maray adiga tahriibta sidee baad u malaynaysaa in tahriibka lagu joojin karo ama lagu yarayn karo mid walba markaan ogaada inay tahriibayso duruus dheer waan u dhigay waan la hadlay waa laydin dilaya waa laydin qalanaya waa laydin kufsanaya waa ku bacaysaan kasoo nabad noqon maysaan waa dhimanaysaan iska jooga wax nala qaba waa hacaynkan sidaanaanu idin odhanayna waxaanu idhaahno dhiga uma lahayn waxbaa u laacayay meel kale markii arda sababa laygu sheegay waxaan idhi ka daba tegi maayo dee anigu mar walba lacag mahayo iyo waa gabadha dambe waa ta hore waa ta hore ah waa tii sidaa ku tagtay ta dambe waxay tidhi waa tegaya waa inan yar iskuul bay dhiganaysay sanad ba u harhsanaa waa agoon adeer ruma ma leh oo aabbe ma leh oo walaal wax ku taraya ma leh waa aniga qofka ay ka tegaysa iyadoo yar oo dhalatay baan anigu qaatay oo idhi anigaa korsanaya wax guulana kamaanu gaadhin ay leebiya ku maqan tahay sanad iyo sideed bilood bay jirtaa dhibaatada badan baa canabi kaa soo gaadhay dhibaatada badan bay iga soo gaadhay sideebaad u malaynaysaa inta hadhay hablahaaga inta hadhay iyo inamadaada inta hadhay sideebaad u malaynaysaa in loo maarayn karo ee loo joojin loo maarayn karo aan anigu wax saaraa anigu sidaasaan ula tacaalay oo waan u taag waayo dee qof kaa cararaya lama celin karo xoolo kaa cararaya waa la xidhaa waa la celiya waxaan wax ka saaray anigu horta nimanka tahriibiya burco qaar baa joogo intaa lagu sheegaya ragga tahriibiya ee dadka tahriibiya ee lacagta gurta ee magaalada burco jooga horta marka hore kuwaa in da- dawladdu tallaabo ka qaadaa baan anigu jeclahay dawladdu inay wax ka qabataaba la rabaa een cabsaha waad maqlaysaa canab ma la odhan karaa wax wax lagaga qabanayaa in dadka halkan jooga ee dadka wax tahriibinaya horta marka hore gacanta lagu soo dhigo sidii aan markii hore sheegay iyo si hooye canab sheegtayba waa laba arrimood isku soo dhow iminka waxay noo sheegtay inay jirto ilmaha yar inta burco laga kaxeeyo ilaa iyo inta lala tegayo goob fog oo lacagtii khasab lagaga dhigayo qofkii waalidka inay iyagu nooliga qabaan marka waxaad dareemaysaa waxaan inay tahay wixii dee ka ganacsiga bini aadanka sidaad horta maxamed oo adigu in een, a- a- doodii un halkay maraysa waad garanaysaa meel xasaasiya maraysaa sida lagaga joojin karaana waxa weeyaan dadka oo xididkooda la raaco ruudka loo saaro ama xididka loo saaro wey way ugu dambayntii sida ugu fudud ee aynu odhan karno waa loo joojin karayaa een, tahriibta waa loo joojin karayaa ama waa loo yarayn karayaa waa sidee bulshada oo wacyigelin hadday ururada bulshada tahay iyo hadday waalidka tahay wacyigelin loo sameeyo dhallinyarada canabe adigu waxaa tahay hooyo sidaynu soo sheegnay een, carruuri ka tahriibtay waayo arag baa tahay gundhigii baa tahay adigu waayo arag baa tahay een, waxaad waayo arag u tahay carruur tahriibtada waayo arag u tahay een, qodobada ay dhallinyarada soo sheegeen ee ah in wacyigelin la sameeyo in een, e- e- xukuumadda ama baarlamaanka la mariyo een, sideebay adiga kula tahay anigu waa ila ansaxsan tahay waan ku raacsanay iyagaan ku raacsanay sababta oo ah dee inaga waxa inaga sarrayso inaga xoog weyn dawladdeena aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaa doodan igala qayb galay cabdifataaxa bashiir oo cilmiga xisaabaadka ka dhiga jaamacadda golis iyo maxamed maxamuud oo jaamacadda abaarso een, ah arday wax ka- ka barta iyo canab carab oo ah hooyo ay caruurtu ka tahriibtay aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad ayuu u mahadsan yahay sadiiq yuusuf qalaf oo inoo soo jeedinayay dooda ku saabsan sida tahriibka loo joojin karo guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka dalandool waa naga intaa barnaamijkan oo kale aanteenu ku kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaano allah
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo inta aynan u gelin barnaamijkeenna dalandool bal aan fiirino wararka saadaasha roobabka iyo fatahaadaha maalmihii tegey waxaa badi waddanka ka da'ayay roobab iyadoo qaybo ka mid a jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka bay laga diiwaan geliyey roobab wanaagsan sidoo kale dhulka sare ee etoobiya ayaa roobabkii ka da'ayey toddobaadkii hadda ina dhaafay ay hoos u dhaceen tani waxay keenaysaa in heerarka webiyada jubba iyo shabeelle ay si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacaan wararka ka imaanaya shabeellaha dhexe ayaa waxay tilmaamayaan daadad ka dhacay qararka webiga deegaano ka tirsan degmada jowhar fatahaadahaasna waxaa sababay qarka webiga oo furnaa oo aan la xirin saadaasha roobabka saddexda maalmood ee soo socota waxay tilmaamaysaa inaysan wax roobihii ka di'i doonin deegaanada somalilan puntland iyo bartamaha soomaaliya halka roobab yarna laga saadaaliyey inay ka di'i doonaan gobolada koonfurta waddanka saadaashanna waxaa idiin soo gudbisay mashruuca dhulka iyo biyaha ee soomaaliya ee iswaalim oo ka tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw halkaad ka dhegaysanayseena waa raadiyaha ergo iminkana waa sheekadeenii taxanaha ahayd ee amal qaybtii saddex iyo tobnaad
kusoo dhowaada dhegaystayaal qaybta saddex iyo tobanaad ee riwaayadda amal oo aynu kaga sheekayno badqabka carruurta soomaaliyeed qaybtan waxay noqon doontaa qaybtii ugu dambeysay ee riwaayadan waxaa soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo ee xaruntiisu tahay magaalada nairobi
waalidiinta xaafadda iyo odayaasha waxaa laga aqbalay dacwadoodii la xidhiirtay in la siiyo dhul ay carruurtu ka dhigtaan goroomo lagu ciyaaro iyo beero lagu nasto hase ahaatee waxay mushkilad hor leh ka bilaabatay dad iyagu sheegtay meeshii dhulka laga siiyey carruurta waxaana la waayey meel dan guud oo la isticmaalo waxaa la ysugu imaanayaa kulan looga hadlaayo arrintaas oo dhex maraya odayaasha iyo dadkii sheegtay lahaanshiyaha dhulkaas asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته aad baan ugu faraxsanahay saaad shirkan uga soo qayb gasheen haddaad tihiin warbaahinta haddaad tihiin qaybaha kala gedisan ee bulshada hadday tahay waxgaradka ningarboodka culimada dhallinyarada ardayda guud ahaan aad baan ugu faraxsanahay saaad shirkan uga soo qayb gasheen waadna ku mahadsantihiin waad ku mahadsantihiin u yeeristiina waana ku faraxsanahay in odayaashii iyo waxgaradkii deegaanka ay maanta kulanka noo qabtaan marka waxaan idinka doonayaa inaad bal noo sheegtaan waxaad noogu yeerteen ee naga rabtaan waryaadhahen ma i maqlaysaan si mic fiican soo laima maqlo waa war fiican waad ogtiin akhyaara inaan ku nool nahay deegaankan xaashaa lilaahi waan ognahay waxaan idiin sheegayaa waxaana u baahannahay inay ubadkeennu ama carruurteennu ay u baahan yihiin inay helaan goobo ay ku ciyaaraan oo ay ku ordaan ama ay ku nastaan oo ah beero waan garannay maamulka ayaan u qorannay codsi haye annagoo odayaala si aan u hello dhul waxaana ilaahay qadaray in maanta naloo soo oggolaaday dhulkii oo waraaqihii sharciyadaha aan gacanta ku haysanno alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waa war farxadleh oo dhulkaasi xagguu ku yaallaa aan isla ogaanay waa dhulkaa horteenna ah ee halkaa ka muuqda ee bannaan ee aan cidi lahayn ilaahay ka sokaysa
horta cidna ma deggana oo waa bannaan yahay cidna yaysan niga maqlin dhulku hadduu bannaan yahay dad fac ka fac baa lahaa marka maamulku dhul dad leeyahay idima siin karo aad baad u mahadsan tahay waa runtii dhulku waxaa la sheegay inuu dhul dawladeed yahay oo aan lahayn waraaq kaloo caddaynaysa inay cid kale mulkigiisa ahayd ama ay leedahay ama yaddiisa ay tahay akhyaaray haddii aad sidaas u hadashiin ogaada dhulna heli maysaan magac xumana waad ka qaadaysaan oheedhe waxaa idin weyddiiyey dadka dhulkaa leh ee sheeganayaa meeye warheedha waa kuwaandeenna hor fadhiya horta dhulkan aan doonayno ma ahan dhulaan baqaara rabno inaan ka dhisanno ma ahan dhulaan doonayno guryo inaan ka dhisanno fillooyin ka jeexanno waxaan u doonaynaa carruurtiinna ee bal arrinkaas ka fiirsada muran laysku mari waayey kadib waxaa laysla fahmay in dadka xaafaddu ay dhaqaalo iska ururiyaan si loo siiyo dadka milkiyadda dhulka sheeganaya taas ayaana lagu dhammeeyey hooshii dhulkaas oo waa la fasaxay maalmo kadib waxay amal ku dhiirisay carruurtii in ay baco soo qaataan oo ay xaafadaha tabarrucaad ka soo ururiyaan si loo bilaabo hagaajinta iyo in cawska iyo geedaha laga guro dhulkii ay gateen si looga dhigo garoommo iyo beero lagu nasto amal waa gabar yar laakiin aad bay u caqli badan tahay waxaa kale oo ay soo aadeen ardaydii suuqa weyn oo ay lacago ka soo ururiyeen si loo qabto hoolahaas qofkii ay la kulmaan ardaydu wuxuu ku tabarrucayay wixii uu heli karo amal ayaa uga warbixinaysa macallin barre oo inta badan ah macallinka ciyaaraha iyo fanka wixii ay soo qabteen toddobaadadii lasoo dhaafay
subax wanaagsan ardaye subax wanaagsan macallin waan maqlay inay hawshiinni meel fiican idiin marayso haa macallin markii hore waan qalbi jabnay laakiin markii dambe oona loo oggolaaday dhulkii aad baan u faraxnay haa waa sidaas wixii loo kaco oo weliba si niyada loo qabto horay ka rumoobaan ardayeey hadda waxaan bilownay inaan lacag ka soo aruurin dhammaan deegaanka suuqyada maqaayadaha xafiisyada iyo meel kasta aan isdhahayno wax bay idinku kaalmayn karaan waa sidaas eeyaan laga caajisin wax fiican baa ka imaanayeen waxaan hadda ka codsanayaa saaxiibaday in maalmahan fasaxa oo dhan ay wakhtigooda nagala qayb galaan diyaarinta iyo cawska in laga jaro dhulkaas beero fiican oo lagu nasta ay ka samaystaan iyo garoomo sax weeye amal waan kugu raacsanahay midda kale qof kasta waalidkiisa ha ka soo qaato tabarucaadka lacagta ee waxyaabahaas lagu qaban lahaa sax waay amal waan ogon lahay haddana waxaan jeclaan lahaa inaan qoro ardayda diyaarku u ah inay fasaxyada soo socdo nagala qayb galaan hawshan aniga diyaar baan ahay anigana sidoo kale anaa hataa diyaar baan ahay aniga hataa diyaar baan ahay anigana sidoo kale arday badan oo fasalkeeda ah iyo kuwo kale oo dhigta fasallada kale ee dugsiga ayaa gacanta taagaya oo isqoraya si ay uga wada qayb qaataan howshan qiimaha leh macalimad batuulo ayaa iyana soo gelaysa xiisadda dambe waxayna ka hadlaysaa faa'iidada iskaashigu leeyahay waxaa ka mid ah iskaashiga midkan oo kale haddii aan la iskaashan lahayn lama helen dhulkan aan maanta ka dhiganaysaan beeraha nasashada iyo garoommada sax waayey macalin taas ammaanteeda waxaa iska leh amaal ee u sacabtuma idinka waad ku ammaanan tihiin sida aad u garab istaagteen midda kale waxaa idiin sheegayaa markii laga shaqaynayo cawska iyo jarista geedaha inaad ka taxadartaan maxaa yeelay waxaa meelaha qaarkood ku jira masas iyo bahlo kale oo dhibaato idiin geysan kara
labadii maalmood ee fasaxa waxay carruurtii iyo waalidiintood ay aad ugu mashquuleen ka shaqaynta dhulkii waxaa isugu soo baxay goobtaas waalidiin badan waxayna dadku qaadayaan heeso aad u macaan oo ku saabsan shaqada liibaan wuxuu noqday wiil shaqo badan oo dadaal badan wuxuuna iska daayey dhibkii xatooyadii iyo beentii lagu nacay wuuna isbeddelay gurigiisa ayuu ka keenay alaabo badan oo looga shaqeeyo coosfalidda iyo howlaha kale badaalkaas ii soo dhiib war hooy hooy ii soo dhiib garweyntaas war adiga ma qaadi kartid ee dembiisha soo qaado war waa qaadi karaa ii soo dhiib gaari gacanka riix adiga anigaa cawska ku shibaaye helelee daawanahayo helelee waa dalkaagii helelee daawanahayo helelee waa dadkaagii helelee waa dadkaagii helelee waa dadkaagii
nin kastow dhankaaga ka xaji wallee maanta waa la isbaranayaa haa kuwa aan maanta xooggooda wax ka bixinaynin baa bili dhahaya aniga xaq ku leh tiintiinka iskiilaali waa qodxo miran ninkaa shaqaysan shaax waa ka xaaraan ninka maanta tiinka ka gurin hee tiigsimaad ma leh ee ha ku tashan war nin yahow ilaan abwaan baad ahay maanta oo kale baan abwaan ahay amaley amaley amaley hee aabe hee aabe aabe ilaayaa ku barakeeyo oday islaamahaasi way daaleene orodoo biyo u gee dhaqso hadeer la dhaqaaq waa yahay aabe adeerkeenna aan kaa beddele maya weli ma daalin aniga dad kore baan ahay dhaqso kama daalo aaway may maqlaysaan may maqlaysaan si wacaana lay maqlayaa aad baad u mahadsantihin dhammaantiin meeshana waxaynu isugu nimid oo inaynu haddii bedma iskaa wax u qabsanno oo inagu moogta cududeenna maallo oo aynu isugu nimid weeye arrintani way ku mahadsan yihiin aadna anigu waan u faraxsanahay oo maanta ay ugu horraysa madal sidan oo kale ama bannaankan iyadoo dadku isugu yimaadaan dadka deegaanka o dhan iyagoo arrimahooda iyo danahooda gaarka a qabsanaya idinkuna dabcan waxaan filayaa saan u faraxsanahay si ka sii sarraysa ama ka weyn aad u faraxsan tihiin waayo shucuurtiinna iyo saad hawsha u qabanaysaan baan arkaa daal fara badanna wuu idinka muuqdaa in badan baynu shaqaynaynay maanta halkaas haynoo joogto maalmaha soo socda aynu isu imaan doonnaa haddii ilaahay suuro geliyo aadna waan idinka mahad celinaya saaad usoo baxdeen waxaadna ogaataan qof kastooba ama cid kastoo halkan joogta ama ka maqanba wixii la isugu tago ee la iska garabsaday inay wanaag ka dhashaan sida maanta oo kale waynu sii wadi doonnaa hawsha waadna mahadsantiin dhammaantiin aad baan u faraxsanaa intaa waxaa ku eg qaybtii saddex iyo tobanaad ee riwaayadda amal qaybtan waxa ay noqon doontaa qaybtii ugu dambaysay ee riwaayadda tan iyo kulanti dambe innagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaayo ammaana allah dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan magahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergo waa